noolay farjan waxaan ku salaamayaa salaanta salaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu salaanka annagaa idin yeernay soomaalidu waxay tidhahdaa war la qabaa xiisa ma leh ama war loog yahay af soomaaliya aad baa u taqaani soo maha waxaan idinku yeernay baan rabnaa inaanu saaka idiin sheegno waxaynu nahay reer kismaayood magaaladaannu degannahay ilaahayna ku abuuray waxaynu u baahannahay inaynu wixii khaldamay magaalada ka saxno magaalada horumar badan baa ka socda ballaaran waddooyin qurux badanna waa laga sameeyey intaas oo waddo oo laamaya waa socota intaas oo qayboodna waa soo socdaan kuwo kalena waa dhammaystiray waxaasoo dhan waxay ku hirgaleen nidaamka dawliga iyo dadka shacabka oo ka shaqeeyey waan idinka mahad celinaya qaybo badan oo raggii ku jiray iyo dumarba waddooyinkaasba halka fadhiya saaka marka waxaynu isugu nimid wejigaa weji ka duwan taasi waxay ahayd waddooyinkii la dhisaayey iyo shaqadii waxaynu isugu nimid waddooyinkii dowladdii soomaaliya kacaankii iyo tii ka horreysay xilliyadii burbur ka horreeyey waddooyinkii jiray oo aad idinku xidhateen intiina halkaan fadhida idinku aada xidheen in waddooyinkii dib loo furo dowladda hoose waxay go-aan u gaadhay hal waddo inaysan dib u xirnaan lama aqbali karayo afar boqol iyo siddeetan kun baa lagu qiyaasaa half milyan magaaladan iyo nawaaxigeeda inay ku nool yihiin dada dad yar oo bulshadaa ka mid ihi waddooyinkii dadka u dhaxeeyey inay qaybina xirto qaybina intay ku soo durkoto la mari waayo oo qofku isagoo og inuu tahay waddo jiri jirtay dad soomaaliyeed leeyihiin reer kismaayood leeyihiin inuu xirto lama aqbalayo qofkii intaa u xirnayd waddadaas ilaahay haw toobad keeno in ilaahay ka dembi dhaafo wuxuu galay bulshadana ka galay dadkana ka galay inuu banneeyaa laga rabaa kii ku soo durkay oo waddada mitirkeedii soo galana waxaa laga rabaa inuu ka baxo inagoo wada soconna oo is-ogol inaynu waddada furno halla waa idiin sheega waddada inaanu furno marna dib uga laaban mayno waddooyinka mana ahan sad dhowrkan waddo hadda dadkeedu fadhiyo waddo kismaayo xiran oo waddooyinkii dowladdii soomaaliya ah waa naga go-aan waanu furaynaa daala waxaan rabnaa marka dadka yagiyow shacabka yagiyow waa laydin cabirayaa qof walba mitiraadka waddada ka soo galay waa inuu banneeyo isagu gacantiisa ku banneeyo maba badno saddex mitir iyo afar mitir iyo laba mitir iyo shan mitir iyo wax u badan waxaa umaleyaa guriyaha waana fiirfiirinay laba mitir baa u badan kuwa xirtay waaba jiraan iyagu kuwaasu dowlaba kama taagna qaaticu dariiq waddo goostay isaga cagaf baa lagu dhufanaya wax dood ah oo isaga aanu la gelayno haba yaraatee ma jirto inta kale oo waddada kusoo dhammaatayna waxaa rabaa kusoo durugtana inay waddada banneeyaan magaaladan waxaanu ka rabnaa soomaaliya magaalada ugu quruxda badan waxaanu ka rabnaa mustaqbalka inay noqoto magaalo madaxi soomaaliya mustaqbalka inay noqotaan ka rabna taasoo diyaar ma tihin maynu aqbalaynaa inaynu guryaheenna waddada ku xirno waddooyin kalena samayno nidhaahno waddooyin baan samaynaynaa kuwii horena xidhan yihiin soo ceeb maaha intaad deganin allah idiin calfo halla waa idiin ballan qaadaynaa qof cadaalad darro aanu ku samaynayno intaanu hebel ka leexanno la yidhaahdo hebel baa reer quraca reer qasaxa ku leexo waxda leesa u dhacay laaluush laguma bixin karo xaaraan wey hebel iga leexo maanta waxaas waa xaaraan lamana aqbalayo ha iska bixinina kuwaan waxba idin kama bedeli karaan ha iska siinee laaluush haddaad weydiistaan abaqas soo ma qof waxa idinka bedeli xaq baa dastuuraa u leedihiin war maqaysaa haddaa laa usha qaateen kaana lah idinku rido waan ognahay fidmadaa nagaa dhan gabadoosaa qayb ka ah waxaa laga yaabaa in laydiin fasaxay waxaa laga yaabaa inaa intaa ku indhaagateen laydiin daayey waa inay hebel laakiin magaaladaa wax kastooo la sameeyaa ay dhibaato ku noqoto xafiiska anugu intaan joogo laaluusha laydinka qaadan mayo eexna laydinku samayn mayo intaasoo diyaaru ma ahayd idinku laaluush bixiyaha noqonina waxaad xaq u leedihiin qofna ha ku laaluushinina qof la dulmiyayo guryuhu waa labo gurigii dowladdii hore meeshay joogtay joogtaay abaalmarin baan siinayna kii soo galay iyo kii la sinaayo aan soo gelina sinaan mayaan intii kanu soo galo kanoo gurigii soomaaliya dhisana jooga la dumin mayo taa ashu gasta dambiilaha soo galaan duminayna warkaas waa cadiya soo maha ya noo kala bara hebel bay raacday hee kala bara ma shaqaynayso haddii aad soo wada gashaanna waa laydinka wada dumin haddii midi soo galana kii soo galay xaggiisaa la aadaya warkaa waa cadiya soo maha intuu soo galo dhibta ha la qaybsado ma shaqaynayso adeer guriga qofkii gurigiisu joogay oo dawladdii uga dhacday ou joogaayo lama taabtaan wey kii soo galay baa laga duminaya haddaa laba soo wada gasheenna labadana waa laga duminaya warkaa waa ku celinaya soo maha waa cadiya soo maha haddaa asaga ka qabtaan adoo deganoo gurigaagii kuu yahay dawladdii soomaaliya kuu yahay oo ina qurac soo durkay oo luah la qaybso ma shaqaynayso mana jirto warkaas waa maqlaysaan soo maha saakana waa idiin sheegay waa dad badan oo hadda meeshaan ii fadhiya waa adeegsada waxaan idhi nimankaa shaahiga siiyo waana ii soo warramayaan hasu taataabanina ooy nimankiina guddiga a dag waa lasu dhex jira adag waa isku dhex xiran yahay waxaan rabnaa marka anugu dangaara kamali intiina qof aan taan u imi idhi waa eedada iyo kulli qaraabaan nahay waa habaryartay anaa kaa daynaya farta ha taago miyuu jiraa waa ii simanti ninaa ilmo adeerneebaa waddo hadeer wuxuu goostay cabdihuuf waddada marto oo doctor cabdiwahaab kulli qaraabisaa fadhiya fiafma ku dhacda laba dabaq buu ka dhisay shan iyo tobanka novembar baanu qabtay inuu alaabta ka qaato warqadna waa ka qoray waa laga duminaya isagaan dayn lahaa haddaan dad buna igu xigaa oo waa taqaani waa garanayna soo ma ma magaciisaan sheegaa waa taqaani soo ma inuu hadda fadhiyo waa suuragal ma joogo miyaa laxayntii uu la maqan yahay waxa weeye isagaan waxaan odhan lahaa waa reer qurac waa reer qansax magtii dadku balaayada wax la sheeg sheego xaggiina wada martaan dadka aniga waa ii siman yihin waddaad degtay haddii aad degtay dee aday kuu taallaa inaad waddo degtid dawladduna waxaa laga rabaa inay waddada furto soo maha marka labada danood baa isdiidaysa midda marka dadkaanu fulinaynaa midda dadka shacabka ay leeyahay baanu fulinaynaa oo dantiina in waddada la furaayey ma dan anigu aan leeyahaybaa kanfara weyne ahaan mase waa da dana idinku leedihiin oo wada leenahayba maxay tahay waa dan aan wada leenahay soo maha waa dan guud soo maha dantaa guud baanu ka wada shaqaynaynaa waxaan rabnaa marka khiyaarey rag iyo dumar hadda dumarkaaba xoog badan oo lama dhaafi karo waxaan rabnaa marka hooyooyin iyo walaalayaal iyo dhallinyaro iyo odayaal inaynu magaalada maslaxadeeda ka wada shaqayno tartan baa lagu jiraa magaalooyinku waa tartamayaan haddii magaalo la qurxiyo dad badan baa idiin imaanaya dukaan qofkii dukaankaa laga gadanaya ninkii dhul haysta dhulkaa laga gadanaya hotel ninkii haysta hoteelkaa loo laga karaysanayaa soo ma aynaan baahnin inaynu nolol cusub galno oo dadku inoo yimaado ya soo ma baahnin waad ogtihiin waddadaa hadda dalxiiska oo faljano qofka dalxiiska degan iyo ka shay shan dollar buu taxi ku raaci jira maanta maxaa lagu raacaa hal dollar iyo nus dollar maxaa keenay waddadaa keenta soo ma intaanu dhaso marka ma saamayn gaarigii maalin walba intuu banjaro laga shaqayn jiray maanta lagama shaqeeyo boqolkiiba sagaashan maalin dhawt waxaa dhacay waddadan fiya afmadow yaan guri dukaamo waxaan ka calaamadaynay contestant su-aal baan weydiiyo waxaan idhi gurigan meeqaa loogu jiraa shan iyo laban dollar shan iyo labaatan dollar baa loogu jiraa haa shan iyo labaatanka marka ilaahay baa idiin maraye laba boqol baad kiraysanaysaa maalin dhaweyd baan doraad bay ahayd waxaan maleeyay arbacadii yaa waxaan idhi mid aan guri wax ka dhamaynaynay warniyo guryaha maadegti wuxuu yidhi boqol iyo konton dollar baa lagu kiraystay saddex sanana waa la shugay ogow laba bilood oo dhexaysay saddex bilood oo dhexaysay boqol iyo konton dollar iyo saddex sanoo loo shubay waa gurigii joogay shan iyo labaatanka doollar lagu waa shaka waadaxa markii lahaa shan iyo labaatan baa lagu jiraa aadan waa ila joogay waa ila dhex taagnaa markaan weydiinayay markii dambe oo lahaa boqol iyo konton baa lagu kiraystay saddex sanaa la shubayna arbacadii bay ahay waa saddex bilood afar bilood gudahood mar kastoo waddo aynu samayno wuu isbedelayaa horumarku qofka gurigana baana faa'iidaya haddaad shalay markii burbur ku dhacayaad tidhaahda anu dawladdu soo noqon mayso reer hebel baan nahay laandheere reer qorac reer qasax waxaad akhrideen rubaadkiisa waa xidhanta dawladdii waa timi jubbaland baa shaqaynaysa anaana xafiiska jooga waddada fur gacaliye iyo gacaliso nidaamka dawligaana aan ka shaqayno annagana si cadaalada yaanu idinla shaqeynaa intaasaan kusoo gabagabaynayaa waxaan rabnaa laba oday ama iyo gabar waxay ka qabaan faka